meel wanaagsan waana khaasatan bariga maanta bariga oo problems badan ka taagayay waxaan waa inu wax badan ka tari doono si iyaba degmooyinkaaga maxaaga booqo deelasaan waxaan rajeynaya isagana welcome
inuu dalkeenna nabad iyo barwaaqo iyo midnimo iyo kalgacayl ummad leh oo qab leh ilaahay ka dhiga qabri madaxda sharafta mudan wasiir ku-xigeenka hore ila shaqaynayay haddana wasiirka ah iyo saddexda taliyo ciidan iyo hay-adaha kale oo meeyarku ka mid yahay hay-adda minasaarku kamid yahayn waxaad halkaa ka arkaysaan baaxadda wasaaraddan ay leedahay waxaa maqan barasaabadii oo dhan waxaa maqan meeradii oo dhan waxaa maqan howlo badan baa maqan wasaaradda baaxadda leh waa halbowlaha aan is oran karo ee dalku waa ku jiraa wax badan baa ku jira waayo waa gacmaha wasaaradaha kale oo dhan u shaqeeya iyo kaa sharciga ilaalinaya iyo kaa howlfulin u ah iyo kaa nabadda sugaya iyo kaa service ka bixinaya waayo dowladaha hoose oo waxay ku mashquulsan yihiin siday serviceka ummadda u gaarsiiya anigu xilkii waa aniga iska casilay iskagamaan casilin xumaan iyo xanuun na dhex yaal madaxweynahay aniga iyo saaxiibadeedii kale aan ka tirsanayo xukuumad eesaan hore idinkugu sheegay dariiq kale waan isqaadan karin laba mas-uuliyadood saa u culus inaanan isku qaban karin munaafaqna noqon ee anoo mid wada mid kale ku dhex wadin ayaan kolkaan isla hadlay door biday inaan u bannaanaado taa himilada aan muddo dheer ku soo halgamayay in ilaahay hadday khayr tahayna allah khayr iga dhigo hadday shar tahayna alla iga xijaabo waxaan madaxweynaha u qoray waraaq duraato aan ka codsanayo inuu sida ugu dhaqsaha badan xilwareejintii cid loo soo igmado waxaan sida ugu dhaqsaha badan uu lahaa maaha inaan karkabadaynaya madaxweynaha inuu qof dhaqsado soo magacaabo waxaan ka baqay saacaddan sii joogaba in la yidhaahdo danihiisi buu ku dhex wata marka waxaan siri mar haddaad ka tagtay si dhaqsaa uga uga tilmaamaysa madaxweynuhu waa ku ammaanan yahay waa iga aqbalay casilaadii iscasilaadii waa iga aqbalay wuxuuna si kumeel gaara ugu wareeg jiray xilka wasiir ku-xigeenkii cusmaan soofagara waxaan ilaahay ka baryaa hawshii inuu fududeeyo markaan qalbigayga hoose ka hadlo waxaan runtii idiin sheegayaa madaxweynaha lacajaclan kale haysan waayo lacajacladan kale waxaa weeye halgan dheer buu soo maray waan qayb ka ahaa qaar waan isleeyahay wuu ku mudan yahay inuu ummaddiisa habo marka waxaan la jeclahay inuu guul ka gaaro dalka muddada dheer ugu soo halgamayo laxajaclo labaad waanu leeyahay oo waxaa weeye har iyo habeen maan harsan si aan kursiga u saaro qofkaan dadka hortiisa ku ammaanayey qofkaan la jeclaa kursiga inuu yimaadona igama suurtooda inaan dadka hortiisa ku caayo waayo ana iscaayo mid kalena laxajaclan ugu hayaayo waxaa weeye dal waxaan nahay nugul mandaqax aada u khariban ku dhex yaal nabad ilaahay siiyey dadkiisu ay ku jiraan halgan nololeed oo haddii maamulku milgihiisa iyo jidkiisa iyo shuruucdiisa iyo wixiisa wax ka khaldamaan laga yaabo khalad yar inuu dhibaato weyn noo keeno taa waxaan ka wadaa waxaan labada jeerba ugu hiilinaya markuu saxsan yahayna inaan sixitaanka ku garogalo markuu khaldan yahayna inaanan kala biqin ee aan ku dhiirado inaan khaladkiisa u sheego anoo dariiqa ugu usluub badan u maraya khaladu sheegistuna maaha burburin ee waxaan ka wadaa waxaa weeye isaga kalgacayl ah la dhisayo isaga kalgacayl loo qabo inuu wax u hagaaga waxaa loo sheegaya hadday sax yihiinna ha qaato hadday aysan sax ahaynna ha qaato sida awgeed dariiqa ii bilaabmaya waxaan jeclahay inaan ka fogaado inaan salka la galo reer gaara waxaan jeclahay inaan ku durko aan u dhu- u- eh, u durko dhanka aqoon-yahanka waayo caalamka maanta aqoon baa hagaysa aqoon baa hagaysa malihii ka aqoonta aan lahayn waa qof xun laakiin maantayto dowladnimadu waxay u baahantahay aqoon bay u baahantahay waa loo soo dhintay waa la soo kaxaynayey wakhti xasaasiya maraysaa marka dadkii ka saari lahaa kolba meel ayay wejigeeda tahay iyo dariiqeeda tahay Een, wasaaradda wasaaradda waxa ugu weyn oo ummaddu ka sugaysa waxaa weeye nabadda nabaddiina sanadkaa aan joognay wax qaraxa wax dhiba wax ummadayda barakiciya wax magaalooyinkayaga xabad ka socda ilaa saakadan ribooradii meel qura lagama soo sheegayo oo dhibaata ka taagan tahay taa micnaheedu maaha annakaa keennay laakiin ilaahayga weyn ayaa nala gargaaray oo noo gartay in meeshaani noqoto meel nabad Een, haddii aan in yar ka ko- ka hadlo hay-adaha wasaaraddu ka kooban tahay ku celin maayo waa mas-uuliyiinta hadlay waxaanse taataabanayaa oo qura waxa ugu weyna nala ka sugayay nabadii weeye nabadaanan hadda ku wada jifnaa ee ku wada joognaa caruurteennu iskuulka ku tagtaa maamulkeennu u socdaa qarankeennana marka laga hadlayo in wax la taro marka laga hadlayo ictiraafkiisa su-aasha koowaad ee laga jawaayo waxaa weeye amnigii waa sidee waxaan idin xaqiijinayaa saf- een w- dadka ajanabiga ee dalka yimid oo dhan waxay ka wada markhaati kaceen in amnigii somalilan uu aada uga sii fiicnaaday ay ka wada markhaati kaceen taasoo saamaxaysa in dhaqaalaha ka sokow hay-ado badan ay degi doonaan halkaan oo hadda bilaabeen inay degaan oo nairobi ka soo guuriyeen xarunta wasaaradda xarunta wasaaradda laba eray un baan ka oranaya aan ka qabanay mid waxa weeye is- qaab dhismeedkii wasaaradda oo lahaa departmentyo fara badan oo aan lahayn sekshanno oo aqoonta tayada iyo waxaa maarata ay ku yarayd inaan dhammaantii rafacnay oo aan maantayto ku soo koobnay in yaroo kooban oo aan ku tuhmeenno inay dhallinyaro yihiin niyadsan yihiin aqoontii wada heer jaamacadeed wada yihiin iyo kana ma lihin khibraddaa u dhan laakiin waxaan isleenahay waa kuwa maskaxdoodu wakhtigii ay joogto inay kiciyaan wasaaradda oo ay wax bartaan talabaadina waxa weeye een, wasaaradda waxaan ka dhisnay afar kow xarunta xafiiskayga ugu horeeyo ilaa hoos markaa u degaysaan ilaa marmar ilaa meel walba waa fujin oo wada qaadnay xarun cusub baan ka soo saar kolkaad baxaysaan waxaa midigta idinka qab- bidixda idinka qaban doona ee daar saddex dabaq ah oo cusub oo hal dabaq dhisnaa waxa aan ka dhammaynay hay-adda u n d b inay saddexda dabaq noo dhammaystirto noona qalabayso wayna dhammaatay qalabayntii keliya warsi waxaa halkaan indhihiinu qabanayaan bidixda he- een, dhismo kale oo hal dabaq ahaa oo dabaq kale lagu daray oo isaguna dhammaaday oo ay naga caawisay hay-adda u n c h r waxaa dhammaaday oo lacagtiisii la hayaa oo een, gobolka meeshiisa laga dhisayaa xaruntan inaan ka guurno ayaan doonaynaa oy noqoto gobolka laakiin wasaaraddaani bacdamaan qarankii weynaaday inay xarun u dhiganta yeelanto waxaan aada ugu mahadinaynaa hay-adda waxaa dowladda maraykanka hay-adda u s a inay lacag saddex boqol oo kun oo dollar ay ku dhisayso xaruntii wasaaradda oo ay bilaabayso bisha soo socota waxaa xaggaa ah waxaa xagga ah sidii idiin sheegay immigrationka oo taliskuu yahay guryaha haddaad tagtaan wada baaba'ay wada didilaacay in dhulka la wada dhigayo ay isagana daar laba boqol iyo konton kun oo dollarah oo xaruntii immigrationka ah la bilaabayo bishan soo socota waxaa een, hadda la dhameeyey oo injineeradii iyo keliya loo diray oon meeshiina isku raacnay oo dhowr boqol oo kun haddanay malaayiinba ku dhowaan taliska booliiska xaruntiisa oon jecelnahay xarunta ugu weyn ugu qurxoon inay noqoto iyadana lacagteeda waa dhammaato oo la bilaabay waxaa bibelineka ku jira oo la soo ogolaaday een, mashruuc weyn oo ah maanta muwaadinka somalilan lama yaqaan qofka jidka maraya haddaa qabatid kala garan maysa wax allaala wuxuu yahay waayo wax documents oo ay haystaan oo sheegaya waa muwaadin iyo muwaadin maaha male marka waxaa la dhammaystiray mashruuc ballaaran oo dhowr milyan oo dollar ah oo civil registration loo yaqaan oo ah yaa muwaadina iyo yaa muwaadin ahayn la kala saaro dadka oo qofka muwaadinkaa dariiqa loo marayo waa dheeryahay lagu xaqiijinayo documentiga u ahay oo weliba aad document casrisaysan oo waxyaalo kalena la gelin karo oo uu uga baahan yahay inuu jiro mashruucaas isagana dhismaa ku jira loo dhisayo mashruuca oo commissionka doorashooyinka iyo annaka ayaa maaragtay wada leh iyaku waxay kala yihiin inta doorashada dadka gelaysa laakiin annaku waxaan ka leenahay dadka oo dhan haddaan dadkeena la garanayn tiradooda qorshe lama samayn karo dhaqaale lama samayn karo waxbarasho lama samayn karo caafimaad lama samayn karo qorshaha dhan wuxuu ka duulayaa dadkaagu waa maxay imisaa daa imisaa dhimataa maxay u dhintaan jirade wax walbaba mashruucaasina uu uu dhammaaday ku noqon maayo tababaradii faraha badnaa ee laga hadlayay iyo waxyaalihii kale faraha badnaa ee la sameeyey sidoo kale waxaa bablin kusoo jira weli ma hubee taliska ya ha taliska ciidamada badda oo isagana lacagtiisii hadda lasoo fasaxay markaa somalilan way dhismaysaa amniyadda kor u qaad ya way dhismaysaa waxaa intaa dheer lacag laba milyan iyo saddex boqoloo kun oo dollar oo saddexda boqolaan idinkaga sheegay xarunta lagu dhisayo labada milyan oo dollarna aan idiin sheegayo ayaa dowladda maraykanku noogu daaday wasaarad ahaan wasaaradda ugu ballaaranay siisay labadaa milyan ee dollar laba boqoloo kun boqol iyo siddeetan kun waxaa lagu samaynayaa idiin sheegayaye milyan iyo siddeed boqol oo dollar waxaan u qaybinay gobollada iyo degmooyinka dalka oo gobol dalkaa jira maanta oo kuwii hore iyo kuwii dambaa oo ah ka ugu yar boqol kun oo dollar aan la siin inuu xaafisyo cusub ku dhisto ama kuwiisi hore ku dayactirto ama uu iskuulla ku samaysto ma jiro dalkan waxaan ku soo darnay wasaaradda qayb cusub oo aan taariikhdeeda horey u gelin qaybtaa waxaa la yidhaahdaa peace building section qaybtaasi waxaa weeye hadda amniga somalilan wuxuu ku dhisan yahay ciidamada iyo shacbiga oo gaarkiisa u ordaya oo gaarkiisa maaragtay wixii dhex galaa u xalinaya oo gaarkiisa maaragtay u dadaalaya waxaan markaa go'aansanay kaalintii shacbiga in in la insusgarayo in la qarameeyo laga dhigo qayb wasaaradda ka mida ood arrintaa qabanaysa qayb shac maaragtay bulshadu qaybta ay ku leedahay nabadgelyada inay noqoto qayb barbar socota boliiska barasaabka oo maaragtay kaalinta nabadgelyada ay qaadan karto qaybtaas oo hadda xafiiskan saddexda dabaqa soo degtay oo consultantiskii ugu horreeyey saddexa la qaatay waxaa already ugu deeqay lacag maaragtay dowladda maraykanka oo aan halkaa boqol iyo siddeetanka kun ee dollar aan idiin sheegay labada milyan ka harsan loogu talagalay iyo u n d b da oo imisa lacagta boqol iyo iyo boqol iyo soddon kun oo kale oo u n d b sis waxaad arkaysaan muhiimadda gaarka ah ee la siinayo waxaan maantay to dhammaantiin hortiinna ugu mahad celinaya dowlado hay-ado ajaanib waxay doonaan ahaadeen cid kasta ee wixii aan ka codsanay wax nooga qabatay iyo cid kasta aan hadda ugu waraaqo u qorna noogu maqan yihiin dhammaantood way ku mahadsan yihiin sharaf iyo cisayna naga wada muday waxaa intaa dheer heshiiso joogto ah oo aan la leenahay dalalka jaarka hadda waxaa dhacda nin nin dilay oo naga cararay oo etoobiya galay dowladda etoobiya noo soo qoratay noo keentoon xirnay waxaa dhacay dhacdadii xeebaha laga soo gelayay berigii aan cusbayn maarata oona laftayo qaar lagu tumay ee cararay ee jabuuti galay ee jabuuti noo soo qoratay ee noo keentay taasi waxay keenaysaa waa xiriirka joogtada ah iyo wadahadalka joogtada iyo heshiisyada gaarkaa waayo jaarka lama doorto waxaad ku khasban tahay inaad si wanaagsan ula dhaqanto waayo ma wada jiri kartaa nabada iskaga xiri karta iskaga kin jirta nolosha iskaga kin jirta ayaa iskaga kin jira sida awgeed arintaana tillaabooyin waaweyn baan ka qaadnay oo aan leenahay intii way ka soo dhowdahay ku dheeraan maayo waxaan ilaabayna waa iska iska tageen magaciisa xayo isku mid ah awowii aabbahan kale hormariyay dhibaato male marka waxaan ku soo dhaweynayaa hadda wasiirka cusub anigoo ugu ducaynaya in ilaahay xilka ku asturo in ilaahay la garab galo waxaan wasiir kuu sheegayaa waxaa hortaada fadhiya waa dhowr iyo labaatan section oo wasaaradda oon horay u jirin qaar badan oo wada cusub oo wada jaamiciyiinah oo diyaar u ah inay dhaqaajiyaan wasaaradda kaana sugaya hogaamin waxaa jooga lix department oo maaragtay halkay dhowr iyo toban ahayn lagu soo ceshay lix department oo iyakuna wada mutacalimiin waaweynah khibrad leh oo ku garab istaagi doona waxaan kaalintood marna la ilaabi karin waan ku celinaya ku celinaya waxaa weeye kaalinta consultants consultants hay-adahaasi waxay noo qoreen oo intaan joognay sanadka ah shan iyo toban qof oo qofka ugu yaro kun dollar qaato ayaa naloo qoray oo wada consultants oo aan aqoon lagu xorey tartanka laga qaybgeliyey jaraa'idka iyo maaragtay laga qaybgeliyey iyakana waxaan runtii idiin sheegayaa dhimbisha nool ee ku dhex jirta ee aqoonta ku dhaqaajinaysa waayo section wanadoo dhan maalin walbaba daraasad bay la daba socdaan aqoon bay la daba socdaan